iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee galatiya shuqulkii bawlos baa yeruusaalem lagu aqoonsaday afar iyo toban sannadood dabadeed ayaan mar kale yeruusaalem aaday barnabasna uu ila jiray oo tiitosna waan kaxaystay sidii la iigu muujiyey ayaan u tegey oo waxaan iyaga hor dhigay injiilka aan dadka aan yuhuudda ahayn ku wacdiyo laakiinse waxaan goonni ahaan u tusay kuwii sharafta lahaa si aanan u ahaan mid waxtarla'aan iska ordaya ama hore u orday laakiin xataa tiitos oo ila socday isagoo giriig ah laguma qasbin in la gudo walaalaha beenta ah oo qarsoodiga la noogu soo geliyey daraaddood kuwa noogu soo galay inay basaasaan xorriyaddeenna aynu ciise masiix ku haysanno inayna addoonsadaan in runta injiilku idinla sii jirto taas daraaddeed ayaanan saacad qudha u hoosgelin iyaga laakiinse kuwii loo maleeyey inay sharaf leeyihiin wax kastoo ay ahaayeen waxba igama gelin waayo ilaah dadka wejigiisa uma kala eexdo waxaan leeyahay kuwii sharafta lahaa waxba iguma ay darin laakiinse kolkay arkeen in laygu ammaaneeyey injiilka kuwa buryaqabka ah xataa sidii butros loogu ammaaneeyey injiilka kuwa gudan waayo kii butros kaga dhex shaqeeyey si uu rasuul ugu ahaado kuwa gudan ayaa anna igaga dhex shaqeeyey si aan dadka aan yuhuudda ahayn rasuul ugu ahaado oo kolkay ogaadeen nimcada lay siiyey yacquub iyo kayfas iyo yooxanaa iyagoo loo sharfay sida tiirar waxay aniga iyo barnabas na siiyeen gacanta midigta oo wehelnimada inaannu annagu u tagno dadka aan yuhuudda ahayn iyaguna ay u tagaan kuwa gudan waxay keliya hoo doonayeen inaannu masaakiinta xusuusanno taas oo aan ku dadaalayey inaan sameeyo bawlos wuxuu canaantay butros laakiinse kayfas kolkuu antiyokh yimid waa hor joogsaday maxaa yeelay wuu eedaysnaa maxaa yeelay intaan qaar yacquub ka imaan kayfas wuxuu wax la cuni jiray dad aan yuhuud ahayn laakiinse markay yimaadeen wuu ka soo noqday oo ka soocmay isagoo kuwa gudan ka cabsanaya yuhuudda inteedii kalena sidaas oo kale laba wejiilayaal la ahaayeen isaga sidaas daraaddeed laba wejiilanimadoodii waxay la tagtay xataa barnabas kolkaan arkay inayaan si hagaagsan ugu soconayn runta injiilka ayaan kulli hortooda kayfas ku idhi adigoo yuhuudi ah haddaad u dhaqanto sida dadka aan yuhuudda ahayn oo aadan ahaan sida yuhuudda sidee baad ugu qasbaysaa dadka aan yuhuudda ahayn inay u dhaqmaan sida yuhuudda shuqullada sharciga xaq laguma noqdo innagoo jinsigeennu yuhuud yahay oo aan ahayn dembiilayaal aan yuhuud ahayn ayaynu weliba garanaynaa inaan nin xaq ku noqon shuqullada sharciga rumaysadka uu ciise masiix ku rumaystay mooyaane xataa innagu waan rumaysannay ciise masiix inaynu xaq ku noqonno rumaysadka masiix ee aynu ahayn shuqullada sharciga maxaa yeelay shuqullada sharciga ninna xaq kuma noqon doono laakiinse markaynu doonaynay inaynu masiix xaq ku noqonno haddii la helo inaynu qudheennu dembiilayaal nahay masiix miyuu yahay mididiinka dembiga ma suurtowdo waayo haddaan mar kale dhiso waxyaalihii aan dumiyey waxaan isku caddaynayaa inaan ahay mid xadgudbay anigu sharcigan ugu dhintay xagga sharciga inaan ilaah u noolaado waxaa iskutallaabta laygula qodbay masiixa laakiin weli waan noolahay aniga ma aha ka nooli laakiin masiix ayaa igu dhex nool oo nolosha aan haatan jidhka ku dhex noolahay waxaan ku noolahay rumaysadka xagga wiilka ilaah kan i jeclaaday oo naftiisa u bixiyey daraadday nimcada ilaah burin maayo waayo haddii xaqnimo sharciga laga helo masiix micnola'aan buu u dhintay